tartan baa lagu jiraaye iminkaba hurdow toos haddaad horay u tacadiday haddaba yaa lagaa tegay hay-adda tayadhoorka qaranka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay munaasabad lagu daafuraya tartanka tayadhoorka qaranka kaasi oo loo qabtay shirkadaha ganacsi ee ku yaala dalka munaasabadda lagu daafuraya tartankan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socday hay-adda tayadhoorka qaranka xubno ka socday maamul goboleedyada dalka agaasimayaal iyo ganacsato gudoomiyaha tartanka axmed xuseen balaaga ayaa ka warbixiyay heerarka uu mari doono tartankani daro oo ku adkeeyo in tartanka uu yahay tartan daafuran ganacsatada oo dhan iyo shirkadaha dhan oo u furan yahay qof kastana tayadiisa lagu qiimeyn doono qofkii tayadiisa ay ay ay aada u sareysana wuxuu mateli doonaa waddanka soomaaliya markaas annaga iyo ganacsatada waan wada jirnaa ayagan la mid nahay markaan nairobi tagno waxa aan rabna inaan waddanka guul usoo hoyno waayo oo ganacsatadu aan tayadaas ku qaadano hadday yaryar yihiin hadday waaweyn yihiin iyo haddii ay dhexdhexaad yihiin intaba waxaa kaloo intaas ku daraa tartankan wuxuu kaloo qiimo u yeelayaa in ganacsatadu ay tartan dhexdooda ah yeeshaan oo tayada ay ka shaqeeyaan qof kastana markuu tayada ka shaqeeya adduunka meel kasta u tartami karaa hadday bareef tahay iyo hadday public tahay intaba marka ganacsatada waxaan rabnaa inay dad isku calool furan naqdaan annagana nagu kalsoonaadaan hay-addana ku kalsoonaadaan tayadoodana ku kalsoonaadaan waqtigay haystaan ay weli ay uga fikiri karaan inay tayadooda kor u qaadaan marka waxaan rajeynaa inaan maxaal dhahaa aan loo arkin wax dad gooni ah lagala shaqeynayo oo tartan daafuran oo noqon doono qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay tartanka ayaa bogaadiyey in ganacsatadu ay tartan dhexdooda ah yeeshaan oo tayada ay ka shaqeeyaan qof kastana markuu tayada ka shaqeeya adduunka meel kasta u tartami karaa hadday bareef tahay iyo hadday public tahay intaba marka ganacsatada waxaan rabnaa inay dad isku calool furan naqdaan annagana nagu kalsoonaadaan hay-addana ku kalsoonaadaan maanta sharaf ayay noo tahay inaan kala soo qayb galno xafladdan oo ah xaflad lagu daafuraayo hirgelinta halbeega midaysan adeeg tayaysan iyo shahaado la aqoonsan yahay oo dee soomaaliya ay ka qaybgeli doonto inay tartankaasi labada kun labaatan shanta ay ka qayb noqoto soomaaliya inta aan ognahay meelo oo kala duwan aan soo marnay maanta laakiin inaan tartanamo caalamiya aan ka qaybgelaynana waxayna tusinaysaa heerka aan soomaaliya ay maanta ay joogto iyo dowladdeeda iyo shacabkeeda natiijada tartankan ayaa waxaa lagu dhawaaqi doonaa sagaalka bisha may taasi oo suurtagelin doonto shirkadaha ku guuleystay tartankaani in ay si toos ugu qaybgali doonaan tartanka shirkadaha suuqyada bariga iyo bartamaha afrika